wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku qabatay tababar kor loogu qaadaya aqoonta beeralayda ku nool magaalada gaalkacyo tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha galmudug kan degmada gaalkacyo iyo xubnihii tababarkan loo qabtay maayar ku-xigeenka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan waxaan rajaynayaa in tababarkan uu noqdo tababar macno u leh gaalkacyo iyo inta hoos tagta tababarkaani macno badan buu u leeyahay magaalada waxaan rabnaa dadku sida looga faa'iidaysan karo adeega beeraha in ay faham fiican ka qaataan waxyaabaha mararka qaar isdiidayaa jiro dadka xooladhaqatada iyo dadka beeralayda iskuma fiicna xooladhaqatadu waxay leeyihiin dhulka yaa nalka xirin yaa nalka xarayn beeralayduna waxay rabaan inay meel xayndaaban oo xoolaha looga celiyo beeraha inay helaan idinka ka beeralay ahaanna dadaalkii iyo wakhtigii aad bixiseen ee aad ku bixiseen beeraha inaad sii labanlaabtaan oo haddii ilaahay idmahayo dadkuna ay ka faa'idaystaan idinkuna aad ka faa'iidaysataan beeruhu wax badan baa ka soo baxa hadday noqoto calaf iyo hadday noqoto cunto intaba inaad uga faa'iidaysaan deegaankiinna wasaarad maantay idiin hagarbaxsan oo garab istaagaysana haddee waa joogaayoo xirsiyo aad garanaysaan oo deegaankan awalna ka soo shaqeeyay haddana diyaar u aha jooga maamulka degmaduna qayb lixaad lou ka qaadanhayaayo hadday noqoto in khilaafaadka ka yimaada iyo adeega loo baahda wixii ay ka kari karaan iyo xalinta iyo waxaasoo dhan waanu la garab taagannahay wasiirka wasaaradda beeraha waraabka maamulka galmudug xirsi yuusuf barre ayaa sheegay in galmudug ay markaasi dadaal xoogan ku bixinayso horumarinta beeralayda galmudug maanta waxaan halkan u joognaa qayb ka mid ah beeralayda in maaragtay lagu tacliimiyo siday waxsoosaarkooda siday wax u soo saari lahaayeen iyo siday waxay soo saareen oo ugu nacfiyi lahaayeen sida ugu wanaagsan hadda waxa weeye marka waa siminaarku wuxuu khuseeyaa marka wax soo go-aan kabacdi boosta harfers markii aa wax soo goosatid kabacdi shaqaa u baahan tahay iyada lafteedu aqoon baa u baahan tahay haddii wax la kaydinayo haddii wax la suuq geynayo sida ugu fiican oo looga faa'iidaysan karo in casharku laba beri wuu socon doonaa dad afartan qofaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan runtii waa rajaynayaa intaas ka badan baa u baahan tihiin waxa ugu badan oo nahayaay waa laba mid weeye dadkeenna oo aan hadda ka hor u diyaarsanayn beeraha inay waxtar leeyihiin beeruhu aan fahamsanin hadda ka hor qodob jira buu ahaa hadda baraarug baa muuqda qodobka kale wuxuu leeyahay waxa weeye aqoontii iyo daawooyinkii iyo agabkii loo baahnaa oo aan sidii ay tahay aan loo helinin marka waxaan ku dadaalaynaa inta aan waqti u helno horta in beeralaydu ay taqaano waxay ka shaqaynayaan xoolaheennana waa dhaqaalisanaynaa beeraheennana waan falanaynaa labadoodana kama maarano waxaan idin rajaynahayaa guul baan idin rajaynayaa tababarkan ayaa muhiim u ah beeralayda ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana marka uu dhammaado ay ku dabaqi doonaan horumarinta beerahooda